asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo tobnaad runkii nin raggii ka badnaa waxartii yarayd bay ka dhargeed waa la wada cunay iyo intii yaree cajiinka khuruska yaraaye laga samaynayey dabeetana markay ka dhargeen bay ka tageen reer jaabir iyo reerkiina iyona raashinkii way ka sii dhargeen baaqigii usii hadhay markaasay weliba intii kalena hadiyad reero kale ugu sii geegeeye yacni wuxuu noqday raashin tiro badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u barakeeyey mucjizaadka maalintan godkan ka dhacay waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa arkaa layidhi camaar ibnu yaasir oo isna boog la hoos sida ciidii guraya markaasuu maalinta wuxuu nabigu ku yidhi taktuluka alfi'a albaaqiya kooxda gar daran baa ku dili doonta buu nabigu ku yidhi kooxda gar daran ayaa ku dili doona wuxuu ku dhintay dagaalkii udhaxeeyey cali iyo mucaawiya isagoo kooxdii mucaawiya ka tirsan waa masaa'ilka ay culamada qaarkood u daliishadaan ahlusunnaha ka midi inuu masalada ku xaqa lahaa qolada tilmaamta cali inuu xaqa lahaa waxay ahayd marka uu dhagax la mari waayo soo baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u imanayeen iyagoo le ilaahay rasuulkiisiyo dhagax waanu uu furmigi waa noo dabci waayo dabeetana axaadiiska bukhaari markaa wuxuu tilmaamaya maala intuu nabigu alayh salaatu wasalaam micwalka yani madaraqa u qaado ayuu ku dhuftay dabeetana facaada kasiiban ahyal aw ahyan buu riwaayaddu xadiisku tilmaamaysa ciid buu kaga dhigay nabigu alayh salaatu wasalaam riwaayad kale ama xadiis kale oo iyana kusoo aroortay baabkana ku saabsan imaamu axmed iyo nisaa-i ay soo arorinayaan oo ibn xajar sanadkooda xasan ku tilmaamaya wuxuu leeyahy nabigu alayh salaatu wasalaam baa u yimi meel ay u taag waayeen dabeetna wuu ku dhuftay isagoo markuu ku dhuftay wacdii ka yeedhay ayuu nebigu wuxuu ihi allahu akbar ucطiitu mafaatiixa shaam wallahi inii la absar qusuuraha alxumr asaaca wuxuu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam intuu ku dhuftay ilaahay baa weyn waxaa laysiiyey furayaashii shaam ilaah baan ku dhaartay waxaan arkayaa guryaheedii cascasaa buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam markaasuu mar labaad haddana ku dhuftay buu yihi dabeetna nabigu wuxuu idhi allahu akbar ucطitu mafaatiixa faris ilaahay baa weyn waxa lay siiyey haddana furayaashii bershiya faris eran furayaasheedii baa la siiyey wallahi inii la absar qasra almadaa'in alabyad guriga caddaa ee madaa'in baan arkaya waxaana imika maqashaana la ydhaha guriga cad ee maraykanka iyo guriga cas ee looga taliyo kremaliinka raashiya looga talin jiray waa iska taarikhda bini aadamku way soo noqnoqotaan oo labadii guri ee labada dowladooda hore ee waktigii nebiga looga talin jiray shaamna waxaa looga talin jiray guriga cad ee madyan eraanna waxaa looga talin jiray guriga cad guri la ydhaahdo laba qasriyo midna casaayo midna caddaan yahay bay kala lahaayeen mar saddexaad buu nabigu ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi allahu akbar ucطiitu mafaatiixa alyaman ilaahay baa weyne waxa la siiyey yamanna furayaasheeda wallahi inii la absar abwaaba sancaa min makaani haadihi saaca halkaa aan taagnahay ayaan sanca albaabadeedii ka arkaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu bushaarooyinkan akrinayaa iyadoo madiine ay harsan kari lahayiin saxaabadu iyadoo toban kun oo ciidan ka badani madiine ay dul fadhiyaan een waxa kaaga filan qadaayaadka kan qur'aanku siduu uga warramay ilaahay baa wuxuu leeya walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu hada ma wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuuluh wma zaadahum ilaa iimaana watasliima iyadoo ay gaajo ku jiraan oo baahan yihiin oo dhaxani dhacayso waktiga dhaxanta yani gaajada lamaadka calool madhan unbaa gaajota seedba hadday dhaxani jirtana oo gaajada way kasii badataa markaa iyagoo gaajo ku sugan oo dhaxan ku sugan oo ciidanku uu hareer walba ka fadhiyo oo toban kun oo askare ciidanka badan ay dul taagan yihiin ayay waxay lahaayeen markay arkeen axsaabtiiyo wixiisa soo ursaday kuwii iimaanku qalbigooda degay baa ilahay yidhi haada maa wacadana allahu warasuuluh kani waa wixii alliya rasuulnoo iyagoo haye wasadaqa allahu warasuuluh ilaahiyo rasuulkiina run bay sheegayaan wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima baa ilahay yidhi umana kordhin waxaa dhib haysataa iimaan inuu u kordho iyo ilaahay inay isu sii dhiibaan mooyaane wax kale oo uu ku kordhiyay ma jiro ama munaafiqiintii ilaahay wuxuu iyagana uu ka warramay munaafiqiinta iyo dadkii ducafaau liimaanka ama marda alquluubka ahaa waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura baa ilah yidhi waa markay lahaayeen baa ilaahay leeya munaafiqiintii iyo kuwii qalbiga ka bukay maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura ilaah iyo rasuulkiisu nooma yaboohin kada iyo khiyaamo mooyaane wax kale noomay sheegin yani waxba kama salaha bay leeyihin riwaaya daciifa waxay tilmaamaan aqwaashay ku hadlayeen iyo araajiifta iyo waxay akrinayeen waxay lahaayeen maxamed wuxuuna lahaa boqo- kisre iyobaa furanaysaan iyo beershiye iyo dhulkan baa furanaysaan waa kaasoo midkaayana maanta waa soo kaaji kari la-ay yani inaanu kaadi tagnaanu aamini kari la-anay ayay shubayeen ilahay baa wuxuu leey waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun ma wacadana allah warasuulu ilaa quruura ama وid qاala طاaئfaة minhm ya أhla yطrba la mqaama lakum farjicuu وystadinu fariiq minhm النabiy yaquluuna ina buyuutana cawra wama hiya bcawra in yuriiduuna ila firaara ama suuraة اaxzaab aayaadka badan ilahay kaga warramay walow dukilat calayhim min akfaariha uma su'ilu اfitna laatowha wama talabasuu biha ila yasiira وlaqad kanuu caahadu اllaha min qabl la yuwaluuna اadbaar wakana cahd اllahi mas'uula qul lan ynfackum اlfiraaru in farartum min اlmwti aw اlqtl وإida la tmatacuuna ila qaliila قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء, فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يصيرا يحسبون الأحزاب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا آيات كاسودن وكمد سورة الأحزاب إليه سبحانه وتعالى وحقت المامية يعني لمن كان منافقين تايا وضع قود سلوها إني ويرها كنكو هدليين inay haddii fitne la weydiiyo ay markiiba la iman lahaayeen inay marka horena hadal badnaayeen oo wax sheegayeen marka dagaalka iyo goobta la yimaadana sidii geeriye ku timi indhuhu ay xagga kale iska wada rogayaan markay nabadu joogtana bialsinatin xidaad ashixatin cala alkhayr ba ilahay leey carab dhaadheero seef oo aan dadka qofna ka nabadgelin bay marka nabadu joogtana wadaan ba ilahay leey subxaana watacaala marka dagaalka la sheego iyo mushkiladda la isugu yimaadana waxay ku eegayaan ba ilahay leeyi yanduruuna ilayka taduru acyunhum kaladii yaksha calayhi min almowt sidii kii geeriye dabooshay ayay ishuu mulug mulculeedahay ba alla tilmaamaya subxaana wa tacaala qadiyadda tani way adkayd waayo waa mowqif aada u xaraj ah muslimiintii dhib badan baa haysata oo colaad iyo gaajo iyo mashaakil oo dhan baa ku soo arooray munaafiqiintu laakiin hadalkuna maaha intay nebiga u yimaadaanba waxay dhahaan guryaha iyagii baa cawraa iyo xaggan ciidamadu ka soo socdaa guryaha iyagii ku yaallin aan reerihii ku noqonayo inay ilaahay waa kale yawaduuna low anahum baaduuna fi lacraab inay kula dagaal galaan daaye waxay jeclaan lahayeen baa ilahay le inay miyiga ku maqan yihiin inta maalmaha waxaa kale jiraan inay hawd ku maqnaan lahaayeen saasay jeclaan lahaayeen baa la leeyahy subxaana wa tacaala wayasaluuna can anbaa'ikum ay halkaa idinka soo waraystaan oo yidhahdaan bal maxaa dhacay kolba warkan inay dhegadhegeeyaan saas bay jeclaan lahaayeen baa laleeyahy subxaana wa tacaala hadday idinla joogaan ama qaataluu ilaa qaliila baa ilaha yidhi wax badan mar naba may dagaalameen yacni nimankan munaafiqiinta ah dadka waxay baqangeliyaan iyo iyagu inay been sii sheegaan iyo dadka wereeriyaan kaas bay wadeen muslimiintiina wadci aada u adag baa ku soo kornay waayo nabigu alayh salaatu wasalaam ciidankiisa wuxuu dhabarka u saaray buurta la ydhaha sal ee madiine gudaheeda ku taala khandaqana wuu ujeediyey nimankii gaaleedna waxaynu nihi waxay soo degeen ruuma bayna aljurfi waalkaaba ama iyo naqmadatan agteeda yani uxud agteeda meel ah n waxaa la ydhahdaa ciidanka mushrikiinta ee meesha isugu yimi ilaa iyo toban kun oo askari ayuu gaadhay ibnu sacd isagu wuxuu soo arooriya u leeya quraysh iyo axaabisteed iyo dadkay wadatay ilaa afar kun bay wateen oo ciidan ah ilaa saddex boqol oo faras bay wateen kun iyo shan boqol oo awr bay wateen banu sulaym ayaa maruu dahraan ka soo raacay buu leeya ilaa toddoba boqol oo nina waxaa tiroo aan sheegi doono o dhami waa riwaayaatu siiraysa ay u arooriyaan laakiin sanad xoogan kumay soo aroorin waxa uu tilmaamaya ibnuljuzi maalan fazaara inay ku nin ahayd ashjac afar boqol oo nin inay ahaayeen banu mura afar boqol oo nin iyaguna inay ahaayeen intaa marka laysku dara waa ilaa lix kun iyo shan boqol oo nin oo dagaalyahana inta kalena banu asad iyo katafaan wixii ka soo haray bay ahaayeen waxaa la yidhahdaa ciidan toban kun oo askariyabaa madiine dul degan ciidanka muslimiinta ibnu isxaaq markuu ugu badiyey saddex kun oo nin buu ku sheegay culamada qaarna waabay ka yareeyaan jamhuurtuna saasay qabaan inkastoo ibnu xazam isagu uu leeyahay waa nimankan sagaal boqolba kamay badnayn saxaabadii meesha joogtay laakiin ra'yi iska qaldan buu isagu ku dhiso ah maadaama ay uxudba toddoba boqol oo nin ku galeen sanadka sanadkii ku xigayna ay tahay waa ilaa laba boqol oo kalena kusii daruuno ilaa meelahaasu ka xisaabiye isagu laakiin sanadku inuu sanadkii ku xigan yahay maynu waynu ku khilaafnay oo waxaynu idhi maaha sanadkii ku xigay waxaynu kaloo tilmaamaynaa asbaabo badan inay jireen oo dee dacwa socotay diini socotay dad badan islaamka soo gelayay ta kale inay inta uu isagu sheegay kaba badnaayeen waxa sheegaya xadiidkii jaabirinta cunada isugu timaaba kunahayd xadiidkii jaabire saxiix ahaa intii cunada kasoo qayb gasho qura ayaa ku nin ka badnayd baa la ydhaha ama ku nin ahayd waa marka laga reeba bay dhahaan ciidankii dawriyaadka ku maqnaaba ciidankii ilaalada ahaa ee magaalada ilaalinayay oo ilaa shan boqol oo nin baa la ydhaahda oo ilaala ayaa jiray si kastaba ha noqotee waxaynu leenahay taariikhda taa malaa ibnu isxaaq baa ugu dhodhowey ilaa saddexdaa kunan ayay ahaayeen markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadda tani siday u adag tahay ayuu nebigu wuxuu damcay ciidanka inuu kala khiyaameeyo gaar ahaan ciidankan mushrikiinta ah dabeetana wuxuu u yeedhay xidhiidh buu la sameeyey ratafaan nimanka ah wuxuu kula heshiiyey waa nimankan hi yahuud baa marka horeba riwaayatu taarikh qaar ka midasay sheegayaan tii waxaan siinaynaa nis timirta magaalada ah waxay dhahaen nebigu alayhi salaatu wasalaam riwaaya uu imaamu bazaar warinayo isnaad xasan oo ku warinaya abu hurayre laga warinayo qaa'idu bani mura oo alxaaris ah ayaa warkan wadwadaiyo mufaawadaadka calaa kulli xaal waxaa lagu heshiiyey baa la yidhaahdaa in ulu timirta madiine la siiyo oo ay iska noqdaan laakiin heshiiskaasi intaanu dhammaystirmin ee ra'yiga iyo mufaawadaadku ay wadsocdeen nebigu wuxuu rabaa ciidankan inuu kala jebiyo oo quraysh ay gaar isula baxaan carabtan kalena inuu iska diro warkaasi intuu wada socdo nebigu wuxuu isugu yeedhay labadii nin ee ansaar madaxda u ahaa sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada oo aws iyo khasraj madaxu kala ah wuxuu ra'yigu usoo bandhigay war saasaan rabaayo bal warrama waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ma waxyi kugu soo degay ba isagoo waxaad adigu doonayso aanu kuu yeelo mise waa arrin aad annaga daraaddayo noo yeelayso yani madiine inaad noo ilaaliso oo dadkayga iyo carruurtaydi oo reeruhu inay noo nabad galaan daraaddeed miyaad sidatan u yeelaysa wuxuu sheegay bay yidhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam inay qadiyaddani ku salaysan tahay dee makiida dagaal iyo ciidanka in la iska kala jebiyo iyo inay ra'yi tahay iyo iyaga inuu yeelayo waxay dhaheen maya ilaahay rasuulkiisiiyow annagoo aan muslim ahayne gaalo ah timirta madiina midaanu qira marti waxa inaga cunto iyo lacag waxna lagaga iibsado mooyaane xaba timiro weligeena lagama qaadin maantao aanu islaamno ilaahay islaam nagu ciiseeyey ma suurtagal aha inay gaala timir madiina leeday bilaash lagu cuno timirta madiina nooga baxda bay dhahdeen waxaanu marti cid kaga soorno iyo midaanu iibine mooyaane mid kale hore looma qaadin maantana ma suurtagal ah bay dhaheen inagoo islaam oo ilaahay islaamnimona siiyey inaanu sida tan yeelno nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi uu aqbal mufaawadaadkiina uu joojiyey dagaalku inuu saasi ku socdo ninkii xuyey ibnu akhtab lo odhan jiray habarqaba ahaa xuyey ibnu akhtab waa nin yahuudda odayadeedii ka mid ah nebi maxamedna markii dambe sadagu noqday safiya ninkii dhalay weeyaan xuyey ibn laktab waxaa la yidhahdaa wuu soo dushay oo qoladii axzaabtan isku soo ururisay reer banu qurayda u yimi reer banu qurayda oo weli iyagu heshiiskii nebiga ay la galeen iyo mucaahadadii ku jira oo aan ka bixin reer banu qurayda wuxuu ku yidhi cidlaa fadhida waxaa la yidhaha kacb ibnu asad ninkii la odhan jiray uu yimi oo albaab kusoo garca uu ka furi waayo akhiiran culamaa'i taarikh warkay sheegaan oo dhan markaynu soo ururino waxa weeyaan kacb ibnu asad wuxuu ku yidhi maanta jaanis haysataa waxaan kuu wadaa toban kun oo askari oo carab oo dhan ah dee jaaniskii maantuu joogaaye maxamed cidi sii dayn mayse guushiyay ku seegine dagaalka dhankaaga adna kaga soo wad oo hoostana dagaalku ha kaga baxo marka saasaynu ku jebinaynaa ciidankiise waxaa la yidhaahdaa culamada taarikh waxay yidhahdaan in badan buu iska adkeeyey waar orodo waxaanad wada waa sharayga tag iyo dhibaad ii wadaa iyo anugu ballankaygaasaan ilaalinaya maxamed wax dhibaato ah kamaan arag laakiin ninkan yahuudiga waa lahu guri geliya wax lagu wado kanuu imaam shaydaan ahaa sidii ugu waday wuxuu ku qanciyey inuu isna ballanka ka baxo yahuuddii reer banu qurayde madiine gudaheeda deganaydna iyana markaa ballankii way jebiyeen dagaal bay ku talagaleen nabigu calayhi salaatu wasalaam war kalaa markaa soo gaadho oo odhanaya ciidankan tobankan kuna inuu dul fadhiyo mooyaane gudaha madiinana ciidankii kale nimankii reer banu qurayda heshiiskii jebiyo iyana waa soo dagaalgelayaan waxaa la yidhi zubayr ibnu cawaan buu u diray bal inuu arrinkooda soo indhaindheeyo zubayr baa ka soo noqday oo ka warramaya in arrinkooda waa aanu hagaagsanayn likulli nabiyin xawaariy oo xawaariyu zubayr waa markuu lahaa baa la tilmaama calaa kulli xaal haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diraa la yihi sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada labadii oday ee ansaareed wuxuu yidhi u taga nimanka yuhuudeed oo warcad iiga keena waxay yidhaahdaan culamaai taarikh waxay sheegaan weliba kusii korkordhiyaan wuxuu ku yidhi haddii arrinkoodu uu yahay inay ballankii ilaalinayaan nasiicad iigu sheega dadku ha wada maqlee kollay warar baa dee soo baxbaxay oo magaalada ku jira haddii uu yahay arrinkoodu inay jebiyeenna ii maldhaha oo waxaan idinku fahmi karo unay tilmaama nimankii waa u tageen waxay u tageen nimankii oo ballankii buriyey riwaayaadka taarikhda qaar ka midina waxay dhahdaan xataa way jeexjeexeenba waraaqdii heshiiska lagula galay waanu heshiiskula jirin ilaa iyo koox yar mooyaane bani sacna niman la yidhaahdo qura ayaa ka soo hadhay oo iyagu yidhi anagu sidii baanu heshiiskayga ugu jiraynaa intii kale o dhan markii xuyay ibnu akhtab uu qanciyey ninkii la odhan jiray kacb ibnu asad alquradi waxay isku raaceen in la jebiyo soo noqday markaasiyo wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in nimankaas warkoodiina uu ay ka baxeen inkastoo ay culamaai taarikh kara ka mid a yidhaahdaan warka hoos bay ugu sheegaan oo cadal waqaara bay yidhahdeen bay yidhahdeen cadal iyo qaarina waa qoladaynu soo marray saxaabada intay yidhahdeen qur-aanka hanoo dhigdhigaan aynu ugu dardabeetana laayay yani kadar waa khiyaama iyana sameeyeen un farsamo ah laakiin warkani ma qarsoomayo mujtamacii wuu dhex galay warkanina wuu soo baxay waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kaga warramaya id jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaaqat ilabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وك إله إله سبحانه وتعالى وهذا حسطان با إله إليه markay xagga sare iyo xagga hoose bayna kaga yimaadeen xagga sare waxaa ka yimid dee gaaladii xagga hoosena waxaa ka soo baxay ciidan kaloo yahuudi leedahay ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waidaaqat ilabsaar markay ishu waxba arki weyday baqa daraaddeed qofku markuu baqayo si fiican waxuma eego kolba meelbu indhuhu waa yaacyaacan waa ordaan waidaaqat ilabsaar baa ilahay leeyahy markay ishu joogsan weyday wa balagat ilquluub alxanaajir wadnuhu markuu dhuunta yimi baa ilahay leeyahy xanjaradu waa tan kaanamaa wadnaha dhugdhugtiisa ee halkan u timi qofku markuu baqayo waxaad moodaa wadnuhu halkii uu ka dhugdhuglay jiray inuu soo dhaafo meel sare inuu ka digdiglay ilaahay baa markaa wuxuu leeyahy wabalagat ilquluub alxanaajir markuu wadnuhu dhuunta soo gaadhay baa la yidhi subxaana wa tacaala watadunuuna billahi dunuuna ee malayow aa malmalayseen baa laleeyahy subxaana wa tacaala malayow la malmaleeyey gaar ahaan nimankii munaafiqiintii iyo dadkii ducafaada ahaa maluhu ku tiro batay hunaalika btuliya almu'minuun baa ilahay yidhi meeshaas baa ilaahay yidhi mu'miniinta waa lagu itixaamay wazulziluu zilzaalan shadiida baa ilahay yidhi waa la gilgilay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala gilgilan adag dagaalka kan khandaqu ama axzaabtu waxay dhahdaan xarb lacsaab dagaal neerfe iyo baqa iyo werwer iyo degenaanshiye la-aan iyo naxdin buu ahaa ee intuu dagaal seefeed ahaabaa yaraaba muslimiintii sida tan baa ku dhacday aad bay u gelgelmeen laakiin dadkii ahlu iimaanka waa sugmeen munaafiqiintii iyo dadkii ducafada oo dhammina aad bay u lumeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markay qadiyadaasani sii dhacday waxaa la yidhahdaa dawriyaad kiibuu sii adkeeyey ciidankii roondada ahaa salamata bn aslam alawsiy oo laba boqoloo nin wata iyo zayd ibnu xaarisa bay yidhahdeen oo isna saddex boqoloo nin wata ayaa waxaa laga dhigay inay noqdaan bal roondada wareegaysa ee reer banu qurayda iyo waxa kan dadka ka ilaalinaya muslimiinta dumarkooda iyo caruurtooda iyo wixii oo dhanna xusuun baa lagu guray qalcadaha inay galaan oo aanay soo bixin dadka ducafada o dhami iyana qalcadaa lagu guray quraysh waxaa la dhahaa markay meeshii timi waxaanay filan bay la kulantay quraysh iyo ciidamadeedii iyo waxeedii ay wadatay dain wax islahayn si ay u guuraysaan unbaa dee madiine intaa gashaan xagga kale u ragi doontaan siday u guurayeen unbay god soo dul degeen war waxaan meesha laga sameeyey waa maxay fajiciso cusub bay ku noqotay waa fikireen fikireen si godkan loo galo oo waa u taag waaye waxay isku dayeen in uun bal meel laga tallaabi karo ama durijo yeeran ama wax inay sameeyaan oo meeshii waxa ay ka samaynayaan unbana ciidamada muslimiinta waxaa la faray uun inay gamuunka adeegsadaan warmaha iyo leebkunbaa la boobsiiyaa un dee ciidan toban kun ila meel yaroo bridge yar isugu iman maayo baxa yare meel la saaro ama la taabaa inta joogtaba gamuunkaa leefta dabeetana way soo tallaabi kari waayeen waxaa la yidhahdaa xisaarkii bay waxay noqotay inay yana dul fadhiistaan labaatan iyo afar maalmood ayuu xisaarkaas socday siuu ibnu sacad tabaqaadkiisa xadiis sanadkiisa yani ilaa mursal saciid ibnu sayib saciid ibn musayib uu ka warinayo sanadku saxiix yahay maraasiisha siciidna insha allah waa khayr badanta culamaa'i taarikh kalena bil bay sheegaan adigu muddo bil ku dhadhow muusa bnu cuqba wuxuu leeyahay labaatan casho ku sheegaa laakiin muddo bil ku dhadhow ama bil gaadhaysa ayaa la isdul fadhiyey oo meel ay kasoo galaanna la waayey ciddii istidhaahdo soo galana laga dhargiyey leebkaasi iyo gamuunkaasi waxa ay sheegaan culamaai taarikh oo dhami ilaa shan nin baa mar koox yar ay hogaaminaysaa isa soo maqiiqday bay dhahaan kooxdaas ibnu isxaaq shan nin meelahaasu ka sheega calaa kulli xaal waxay tilmaamaan koox yar oo uu hogaaminayo ninkii la odhan jiray camar ibnu wad ayaa ka soo booday meesha camar ibnu wad waxay yidhahdaan waa ashhar faris quraysh ay lahayd marka la isku daro quraysh o dhan marka la isku daro waa dagaalyahankooda koowaad bay idhahdaan yani waa markay faanfaaniyeen waxay odhan jireen ku nin buu udhigmaa camar ibnu wad kooxuu hogaaminayo ayaa ka soo booday oo niman dhowrina la socdaan baa la idhahaa nofal ilmakhzuumi iyo cikramat ibn abi jahl iyo dhowr nin bay tilmaamaan adigu raggoodii roonroonaa ka midina ay la socdaan baa meesha ka soo booday baa la idhahaa hase yeeshee markiiba mubaaradayo igu soo baxaya buu yidhi ba la yidhi waxaa la tilmaamaa calaa u baxay bay yidhaahdaan axaadiistu ma aha saxiix masalada tan kusoo aroortay laakiin waa kuwaynu nidhi waa masaaisha laska waa maraasiil zuhari ayay ka mid tahay laakiin maraasiishaasi ma xoog badna waa loo soo baxay caliy bn abi aalib baa u baxay baa la yidhi mubaaraso ugu baxay waa iska cadhaysiyaa la yidhi aniga inan yar ii soo baxayaa maanta dagaal rasmiaan dagaalamaya faraskiina wuu boqonogooyey bay yidhahdaan warar badan bay sheegaan qolaba siirada warisa si kasta ha noqotee ma liibaane ma liibaanin ee waa la dilay cali baa ka takhallusay ninkoodii ay lahaayeen ku nin buu u dhigmaa novel ninkay ku tilmaamayeenna zubayr ibnu cawaan baa dilay baaqigiina way yaaceen ba la yidhi labadaa markii laga dilay ayay baaqigoodiina dib u carareen ba la ydhahaa laakiin waxaad ka garanaysaa uun dhibtu siday u badnayd iyo dagaalku siduu u taagnaa wakti bay gaadhay muslimiintu iyagoo soo taagan salaadu ay ka tagto la ilaababa waxaad u malaynaysaa meel nebigiina joogo salaada casrina la xasuusan waaye salaadii casarintay soo gashay qofba u xasuusan waaye oo cumar oo qaylinaya yimi oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo salaadii habaar ku dhacani salaadii casarna maanta way ilowsiyeen oo nebigu yidhi anama tukanin yani ilaa hada alxad sidii dagaalka iyo dhibu u adkaayeen maalmahan ay u joogtay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xasuusan waayo salaad casar oo dabeetana cadceed oo dhacday kadib la tukado la tukaday salaadii casar cadceeddu markay dhacday baa casar la tukaday oo haddana maqrib la tukaday waayo waktiga kan waa intii aan la jidaynina salaat lkhawfka yani sharciga islaamka uu iska soo daba degayay marka waktigan khandaq bay culammadu yidhaahdaan may soo degin salaat lkhawf iyo qaabkii loo tukanayay ee dee qaab caadiya un loo tukadabaa saaray taana may tamakunin saasi daraaddeed bay ku tagtay laakiin qaswatu zaat riqaac aynu dib ka arki doona culamada qaarkood halkan way ka horaysiiyaan laakiin waxyaabaa lagu bushiya waxaa ka mid a salaada tan sidan loo tukan kari waay waayo haddii salaat lkhawf la garanaya bay leeyihin dee may tagteen sidaatan baa loo tukan lahaa waxyaabaa lagu bushiya bay ka mid tahay awatu dat riqaac marka waxay dhahdeen ilowbay la weynay khandaqa ka dambeysay saa culamadu u badan yihiin salaadii casar xataa way dhaaftay waxaa la yidhahdaa dagaalkan oo muddadaasi socday cid badane haddana ma dhimanin markay geeri noqoto waxaa lagu tilmaamaa dhowr iyo toban qof baa labada dhanba marka la isku daro ka geeriyooday dhowr iyo toban qof ayaa labada dhanba ka geeriyooday akramdayaali cumari masalan wuxuu soo aroorinayaa muslimiinta inay sideed ahaayeen waa sida siirada ibnu hishaam iyo tabaqaat ilkubra ay qorayaan culimo kalena qaarkood malaba ka yareeyeen ma rajaynaya si kasta ha noqotee waxaa meeshan ku geeriyooday waa dad yar weliba sideedda waxaa ka mida baa laleeyahay sacd ibnu mucaad labadii nin ansaar u talin jiray nin ka mid ah sacd ibnu mucaad aws baan rajaynaya bu ayuu isagu u talinayay isaga dhudhunka waxaa kaga dhacay meel xidid ah gamun baa ka galay dabeetana wuu dhaawacmay dhaawacaas buu u dhiman doonaa intuu dhaawacmay buu nebigu qaaday calayhi salaatu wasalaam dabeetana masaajidka gudihiisu khaymo yar uga sameeyey khaymadaas buu jiifay ilaa iyo banu quraydadaa ninkii xukumay kadib ayuu shahiidoobay muslimiinta waxaa la yidhaahdaa dad sideed meelahaa gaadhaya qolada kalena dad aan ka badnayn ayaa ka geeriyooday baa la yidhahdaa dadka badhna waxaabay ku sheegaan afar meelahaas ay ahaayeen gaaladana waxay dhimatay si kasta ahaatee dagaalka khandaqu waxaa la yidhahaa waa dagaal kii la galo ee quraysh iyo muslimiintu ay wada galaan kii ugu dhimasho yaraa haddana waxaa la yidhahaa waa kii ugu warwarka badnaa marka la eego waktiga uu socday oo dagaal horeo la isugu yimo bil dagaal ugu jiray ma jiro dagaalkani bil buu socday bishaas dee weerar iyo rogaal celin iyo godka karaw iyo mooyaan laysu soo gelin baa bishaas dhan la waday isla markaas qorayshi dagaalkan waxay noqotay iyadoo aan guushay rabtay gaadhin waxay culamaai taariikh sheegaan halkaa markay maraysay ay waxay dhahdaan nucaym ibnu mascuud alkhatafani nin khatafaan ka tirsan unbaa islaamay bay yidhahdeen ninkaasi markuu islaamayna ayaan halkaa ku joojino wallahu aclam wabilahi tawfiiq oo iyada la hubiyey reer banu qurayda sida xadiidkii saxiixa sacad zubayr ibnu cawaam inuu nebigu diray uu sheegayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay dhibtu ku badantay oo ilaahay in badan baraya nebigu calayhi salaatu wasalaam allahuma munzil alkitaabi sariic alxisaab ihzim alaxzaab allahuma hzimhum wazalzilhum dawciinkaasuu nebigu akrinayay isagoo aada ugu celcelinaya baa la wasalaam ilaahay barayay waxaana iska muuqatay markii dambe oo soo baxbaxaysay inxisaabka ama go'doomintani markastoo ay sii dheeraataba macnawiyaadka ama dareenka ay qabaan ama mooralka ay leeyihiin dadka axsaabtiinu sii liidanayay waayo waxay ahayn jaabo jaabo kale ahdaafta xilfi waa wadahay in islaamka lala dagaalamo laakiin xilfi ha lahaada isku hadaf lama ahayn qoraysh hadafkeedu waxay ahayd in muslimiinta lasoo dabargooyo oo mar nimanka ay kasoo takhallusaan acraabtiiyo reermigan kale waxay ahayd hal booba inay soo helaan oo magaalada soo daliilqaystaan oo iyagu wax kaloo badan umay socnin madiine iyo timirteeda iyo waxoogaagaa inay soo daliilqaystaan bay u socdeen yahuud waxaad moodaa inay mutaradid ahaayeen inay noqnoqonayeen cahdigii way buriyeen laakiin haddana dagaalkoosa weli may gelin si unbay godadkooda ugu jireen oo islainaar maa laydinkaga baxsadaa oo nimankaa kale iska noqdaan culamaai taariikh waxay soo arooriyaan xadiis aan sanad lahayn oo ibnu isxaaq iyo musa bnu cuqba iyo waaqidi iyo nimankaas oo dhan akhbaar iyo xikaayaat baa la sheegaa ku saabsan nin saxaabiya la odhan jiray nucaym ibnu mascuud oo ghatafaan ashji ahaa qabaa'ilka khatafaaniyiinta ka tirsanaa nucaym ibnu mascuud ibn camir alashjiciy oo min bani khatifana waxaa la yidhahdaa ninkaasi wuxuu ahaa say akhbaariyiintani soo wariyaan nin soo islaamay oo islaamkiisu uu cusbaa dabeetana waxay leeyihiin waxaanu ahaa dee khatafaan nin ka tirsana dadka dabadda ka yimiya marka islaamnimadiisana cidima ogeyn baa la yidhahdaa quraysh iyo acraabtii iyo yuhuudda iyo waxaan oo dhan cidina ma ogeyn waxay yidhahdaan ninkani musalladkii uu ku burburay dagaalku waa ninkii dhisay bay ku tilmaamaan waxay yidhahdeen nebigu uu yimi calayhi salaatu wasalaam say nimankaasi sheegayaan dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiya waa soo islaamay tolkayna weli islaamnimaday ma oga ee waxa doonto ifar nimanka akhbaariyiintii waxay soo sheegaan war odhanaya inama anta rajulun waaxid fakadil cana ma istataac inama alxarbu khudca nin quraa tahay oo yacni nin hal qof oo ciidanka kusoo biray wax badan soo kordhin mayside nimankaa naga hoojiyo jebi inta aad awoodi karto sheekadaas waxaan nidhi min xaytu sanad waxa saxay maaha laakiin dee alxarbu khudca waa xadiid saxiix aynu naqaano oo bukhaari ku yaala waa wax buu leeyahay akram dayaal cumari xafidahu llah waa shay macquula buu leeyahy in uu ninkani waxan adeegsadaa waa shay macquula maadaama dagaalkuba uu khudcaya ninkan waxaa la ydhahdaa farsamuu dhisay uu ciidanka gaalid ku burburiyo yahuudi markii horeba way shakisnayd dabeetana waxay xuyay ibnulaktab waxay kula heshiiyeen inuu isagu qalcadda kula jiro markii horeba cadiga la burinayo aanu bixin waxaa la yidhahdaa ninkan odaygaaba u tegey oo berigii horena xilfi wadaagiya waxay ahaan jireen nimankii yahuudeed wuxuu yidhi bal warrama soo ima garanaysaan oo nimaa garanaysaan may haa baa la yidhi wuxuu idhi nimankii quraysh la odhan jiray iyo idinku isku dan ma tihidin qurayshi waxay doonaysaa inay dagaalkan gasho iyadoo dhulkeedii ka timo carruurteedii iyo xoolaheedii iyo waxeediiba meel nabad ay u joogaan hadday guulaysatona way arki hadday waxba u suurtoobi weydana dee way iska tegi doontaa idinkana waxaa laydin leeyahay ku dagaalama meel ubadkiinni iyo carruurtiinni iyo beedkiinni meelu yaallo ayaa laydin leeyahay ku dagaalgala sidaa awgeed teesaani tala maaha hadday maanta iyagu iska noqdaan idinku maxaa samaynaysaan waxaa u baahantiin buu leeyahy si dagaalku uu dhagoobo inaad tidhahdaan rahaa-in qorayshay si aanu idinku aamino odayadiinna qalcadayada keena duqaytidiina abu sufyaan iyo ragga lamadii oo raggaasi qalcadda hanala joogaan markaasi dagaalka waa idinla gelayna waa ra'yi bay yidhaahdeen kanaad sheegtay waa ra'yi aada u fiican waad tilmaamtay baa la yidhaha arrinkii waad asiibtay ra'yigii baa la qaatay bay yidhahdeen inay dalbaan rahiino nimanka akhbaariyiintii waxay sheegayaan wuu baxay dabeetana quraysh buu tegayo nimankii kale wuxuu ku yidhi qurayshay nimankii yahuudeed ballankii ay buriyeen waa ka qoomamoodeen ballankii ay nebiga alla kula jireen ay buriyeen waa ka qoomamoodeen iminkana waxay leeyihin un ballanka ah wuxuunbaa inaga soo celin karaa inagoo quraysh madaxdeenna dhiibna intaynu quraysh qabqabanno madaxdeeda aanu geyno muxamed oo kuwaas uu ku safro ayuunba dagaalka inaga soo celin karaa sidaa awgeed dee nimankaasi hadday idinla yimaadaan rahiimna keena iyo raxmaadna siiya iyo warkaa hadday keenaan dee waataan ii sheegay dan kalunbaa ka jirtee bal iska jira nimankaasi warkoodii caynkaasu ayuu nuxnuxdoodu u socotee waxaa la yidhi quraysh iyo khatafaanna ninkana tanuu sheegaya labada qoloba waxay dhahdeen laqad asharta bira'yi talaad tilmaamta yahuudi baa la yidhi way soo wardiratay say nimankaasi warramayaanoo waxay yidhaahdeen qurayshay da idinku maanta inaad iska tagtaan waa suurtagal inaan caynkan annagu dagaalkii waa idinla gelayna qurayshaa mar bay soo bixisay war dagaalkaan weerarka qaadno nimankii waxay dhahan waa idinla qaadaynaa weerarkee laakiin horta waa inaad keentaan cid nala joogta quraysh iyo khatafaa waxay dhahdeen waa warkii uu nacaym ibnu mascuud inoo sheegay rahinaya cidna idin siin mayna meesha ma dagaalamaysaan bay dhaha mise dagaalami maysaan dagaalkaa wadagallo qoladana waxay idhaahdeen dagaalku waa gelaynaa diyaar baanu neekeena arrinkaasi wuxuu keenay baa la yidhi in warkii laysku mari waayo oo shakiga uu bilaabmo iyadoo shakigaasi uu jiro oo mushkiladaasi ay jirto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ciidankiisiina u soo dejiyey muslimiinta يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إلهي بقى سبحانه وتعالى عيدا سبدك سود الشيخ علي عيدا ككني وريح الصبا دبيش الله ينهض ويا دبيل با إلهي كان يدبرسه وحوق ببرسه دبيشاسي وحي نقطين taambuugyadii iyo meelihii ay dhisteen nimankii soo dagaal tegay oo dhan tiirarkay u saartay wax allaaliyo wixii dheeri dab saaraay oo dhan bay baktiisay weelash iyo wixii oo dhan bay xagga kale ka rogtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku intixaamay duufaano duufaanna xagga kale meeshii oo dhan u rogay midda kale waxay ahayd dabayl aad u qabow dabayl aad u qabow riixu saba sida saxiixu lbukhaari ku sugan dabayl bay ahayd habaar qabta oo dadkan alla subxaana wa tacaala uu ku halaagay dabayshaasina markay ku dhabatay meeshii way fadhihi kari waaye waayo waa ciidan ilaahay subxaana wa tacaala siduu kuugu guulaynaya isagaa yaqaana waxayna igaga filan wadcigu siduu u ekaa inaynu eegno iyo waxa dhaxan iyo dhib jirta dhanka muslimiinta lafteeda iyadoo dhaxan ay dhacaysaa xudayfa bnu lcayaan xudayfa bnu lyamaan maalan xadiiska warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray korjooge iyo inuu wax soo eego xudayfa ayaa xadiis wuxuu uga sheekaynayaa niman niman yar oo taabiciin oo berigii dambe ah ayaa cadhooday baa la yidhi waxay dee jiboodeena waxay idhahdeen nimankiina saxaabadii ma nebigii inta soo gaadheen ayaa nebigu caga dhulka ku socon jiray bay idhahdeen wallahi haddaanu joogi lahayn tuurtaanu ku sidi lahayn bay idhahdeen yacni maba dhacdeen inuu nebi maxamed dhulka lugayo anagoo la joogna calayhi salaatu wasalaam xudayfa markaa waxay soo mareen buu uga sheekeeyey waxaydan ogeyn buu yidhi laqad ra'aytuna maca rasuuli illahi leylat laxzaab raggu jabku soo maro markaa xudayfa u warramaya maalintii axzaabta habeenkii axzaabka iyo waxaanu nebiga la soo marray calayhi salaatu wasalaam iyadoo ciidankii dee ka tiro badan yahy oo kor iyo hoosba laga hayo oo ilaahay siduu sheegaya wazulzulu zilzaalan shadiidanka ay ku jiraan ayaa haddana dhaxani ugu darsanta gaajana dee waa tii hore u jirta inu dhin raggu dhagax buu caloosha ku xidhnaa kii caloosha dhagax lagu xidhanayay markii godka la qodayay baa haddana bil dagaal godka qodistiisii horeynu ka warramay in caloosha lagu xidhanayay dhagax oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay isagoo laba dhagax caloosha ku xidhan ay arkeen iyadoo waxaasoo dhibi ay jireen ayaa haddana dagaal iyo baqa ku darsamay oo bil dhan toban kunoo askari dusha ka fadhiyeen intaasoo boqolna ay gudaha ugu soo jireen intaasoo dham iyadoo ay wada haysato ayaa haddana ilaahay dhaxan keenay gaajada iyo dhaxantana dee laysma tuso nin gaajoonayun baa dhaxnooda nin dhabegsanin dhaxan badani ma hayso dhaxan kalena waa soo dhacdo dabayli baa timi wuxuu leeya iyadoo markaasi aanu wada rundudno naftiina haysato qof kici kari laayay ayuu nebigu intuu iskahay soo dultaagu yidhi alaa rajulun yaatinii bikhabari alqowm jacalahu allahu maci yowma alqiyaama waar ma jiraa mid idinka mid ah oo maanta kacaya mid idinka mid oo istaagaya ma jira oo qiyaamaha aniga macayga noqda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha mid aniga macayga noqda oo maanta kaca oo ciidanka yani war ka keenaya ma jira fasakatna falam yujibhu mina axad buu leeya xudayfa isagoo nimankii dhallinyarad la warramaya waa la aamusay buu yidhi nin kuri ma jawaabin yani wuxuu ka warramayaa dhibta jirta iyo say nebiga u adeeci jireen haddana iyo qoladan le nebigoo de suuqa iska marayaanu xambaari lahayn ta wartaa la timi wuxuu yidhi markaas waxaa dhacday in qof quri uu hadli waayey uma karara qawlahu maratayni falam yujibhu axad warkii buu nebigu ku celiyey buu yihi laba gooroo dambe waryaa jannada macayga noqonayo kacaya oo nimankaa warkoodii maantay keenaya cid baa hadli weyday markay halkaa maraysa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qum ya xudayfa awal codsi bay ahayd markay codsiga joogtay markaa waa ragu dhib baa wada hayso waa la is wadanaba laakiin hadda amar bay joogtaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum yaa xudayfa kac adigu xudayfaw buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab faatinii bikhabari alqowm idan mar haddii amarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimi war kale ma yaalo wuxuu leeyahy markuu nebigu yidhi kac waxay noqotay laabud inaan kaco markaasaan istaagay buu leeyahy فلم أجد بدا ادعاني باسمي أن أقوم waxay noqotay buu leeya inaan istaago mar haddii uu magacaabayba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kac xudayfow waan istaagay buu yidhi markaan istaagay buu wuxuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bax oo ciidankaa u tago warkooda ii keen oo cidna ha hujuumin bax oo meesha tag waxna ha geysanin soo dhegedhege iyo soo indhaindhe waxa meesha ka jira dabeetana soo noqo ii kaale sidii baan ku kacay buu yidhi lakin wuxuu leeyahy falama wallaytu min cinda juciltu kaanama amshi fi xamaam markaa nebiga ka kacay buu yidhi jeestay ee aan dhaqaaqay ayuunbaa waxaad moodaaba inaan ku jiro xamaam xamaamka waxa loo yaqaana yani dhulka laysku kulayliyo ee diiran maasha way qarqarayeen oo dhexma haysatiyo gaajo laakiin markaan amarkii nabiga qaatay buu leeya alayhi salaatu wasalaam dhaxantii u badheeray ayuunbaaba ilaahay dhaxantii iga qaadayo wixiiba waxaad moodaa buu leeyahay xamaamadan laysku kulayliyo kaleba inaan dhex joogo yacni nin meel uumiyo la geliyo kale ayuunbaa noqday buu leeya waa karaama ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey markii uu aqbalay nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisii duruuftan adag adag adag uu ku aqbalay ayuu wuxuu leeyahy wuxuunbaabaad moodaa ninkaygii inaan xamaam galay oo kale kulul ilaahay aan uga tegey buu yidhi wuxuu markaa sawirayaa nimankiioo intay dabayli ku kala tagtay taambugyadii dumeen oo dadkii baktiyey oo weelkii xagga kale u rogmay oo aan dheri dab la saaraynin oo balaayo o dham isugu timi oo dhaxantiina jirto waxaan ise soo taagay buu yidhi saanu soo dhex soo socday abu sufyaan oo intuu dab yar shiday sii jeestay oo dhabarka ku haya buu leeyay dhaxan daraaddeed dhabarkuu dabkii yaraa dabka saaray baan ise soo dul taagay buu yidhi markaasaan damcay buu yidhi leebkiiyo qaansadii baan isa saaray buu yidhi dabeetana waxaan sidi buu yidhi muddo waxba uma jiro markaa waa habeen madow oo intan baan dabka u iifinaya marka abu sufyaan waa arkaa buu leeyo ciidankii intuu kala jajabay in yar meel ag jooga oo dab dhabarka ku haya buu leeya baan soo dultaagay waxaan sidi buu yidhi abu sufyaan horta gamuunka ku hubi haddanaan xasuustay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkuu isoo siiyey ahaa cidna ha hujuumina cidna ha baqagelina warkuuna ii keen oo saasi ku soco markaasaan leebkii qaansadii kala daayay buu yidhi waxaan hubaa buu leeyay walow ramaytuhu la asabtuhu buu lahaa haddaan gamuunka gani lahaa lama waayana waan ku dhufan lahaa xadiiska saxiixu muslim suu sheegayo laakiin amarkii nabigaan sidiisa u fuliyey buu yidhi farajactu waana amshi fii mitli xamaam waan soo laabtay buu leeyahy anigoo sidii xamaamka unu soconaya kaasi waa saxiixu muslim siduu sheegayey laakiin nimanka qasaasiintii waxay sheeg sheegaan warar badan oo ah xataa inuu abu sufyaan yeedhay oo warba laysma garan maaye nin walooba cidda kugu xigtaa qaba gacanta oo waa kuma dhe akhbaariyiintu sheegaan wuxuu leeyahay xudayfa labadii hareeraha iga xigay unbaan kaga horreeyey buu yidhi war kumaad ahayd adigu adna kumaad ahayd uno markay arkeen na waa dhaafay buu yidhi yani kaanama aan aadna i dareemin saaxibu saxiixu muslim raximahullah isagu wuxuu sheegayaa qisadoo kooban oo wuxuu leeyahy waan soo noqday buu leeyahy weli iyadoo aanan aniga wax dhaxana dareemayn buu leeyahy anigoo weli ana amshi fii mitli xamaaminki anigoo weli kulaylkaygii ku dhex jira ayaan soo noqday buu yidhi falama aataytuhu faahbartuhu bikhabari alqawm wa faragtu qarirtu buu yidhi markii aan u imi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aan u sheegay warkii nimanka iyo nimanka gaaleed warkooda iyo xaalkoodu siduu yahay markii aan uga warramay buu yidhi ee inay dee nimankii guurayaan oo abi sufyaan wuu fadhii kari waaye cabaar markuu meeshii joogjoogay buu wuxuu idhi waar ka soo warrarta wixiina meeshani meel la deganaado maahe ayaan warkii markaa nebiga u dhammeeyey buu yidhi oo warkii iga dhammaaday ayaan haddana qarirtu dib u qarqaray buu leeyahay muhimadii uu nebigu ii diray calayhi salaatu wasalaam markaan soo dhameeyey dhaxantii un baaba meeshii joogta halkii un baaban qarqaryadii haddana ka bilaabay buu leeyahy intii aan muhimadii nebigu ii diray ku maqnaana waxba maan dareemin markaan soo noqdayse qarirtu buu yidhi haddana dib baan dhaxantii ay berigtu faalbasanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama min fadli cabaa'ah kaanat calayhi yusalli fiiha markuu arkay sidaan u gariiraya nebigu yaan u warramay ayuu male uu sito uu ku tukanayey daxalkeedii uu hiwiyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo isaguna tukanaya nebiguna uu tukanaya xudayfa ibnu lyaana nebiga dhinaciisii ku nabanya markaasi oo maradii nebiga dacalkeeda ayuu markaasi huwan yahay falam azil naa'iman xataa asbaxtu kamaan suulin buu leeyahy aniguna inaan sidii unu hurdo ilaa iyo waagii ii baryey buu leeyahy yani nebigoo salaatu leil u taaganoo tukanayin buu isa soo dhinaca uu yimi dabeetana intaan dhinac fadhiisto marada bacalka iga saaray buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadiisiina wuu iska watay aniguna sidii baan u hurday buu yidhi markuu nebigu marada bacalka ii saaray ilaa iyo waaguu ii bariyey falama asbaxtu qaala qum ya nawamaan markii waagu baryay buu nebigu wuxuu igu yidhi yidhi waan hurdayow kaca buu igu yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qum ya nawamaan ayuu igu yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muuqata oo xudayfa bnulyamaan uu inoo warinayaa sida u ekayd wadcigu iyo sida baqa iyo dhaxan iyo gaajo iyo wax waliba u jireen iyo haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu amar bixiyo sida aanay macquul u ahayn nin saxaabiya inuu khilaafo markaasi amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam imaam albazaarna suu sheegay wuxuu leeyay xudayfa markuu soo noqday markaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi tafaraqa annaasu can abi sufyaan فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار وقد صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب علينا wuxuu abu sufyaan baa warramaya wuxuu ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow meeshii baan tegey iyadoo dabkii kala dareeray oo abi sufyaan koox yar ay ku soo hadhay oo dab loo shidayo oo dabka dhabarka saarayo oo ilaahay dhaxan ku qubay buu yidhi nimanka sida ilaahay inagaba dhaxanta inoogu qubay walakinaa narjuu min allahi ma laa yarjuun bau ku yidhi laakiin inagu dhaxan dambe ajar iyo jannaan ku doonaynaaye balaayaa haysato iyagu aanay jannana ku helaynin ee cadaabi ka sii dambayso kaas baa haysta buu lahaa ciidankii markaas abu sufyaan markii dambe uu amar bixiyo wuxuu bixiyey meeshani meel la nagaado maaha buu yidhi dee arke qala inaanay dhaafaynin xisaina laga tallaabi kari waa warar la soo baxay yuhuudda iyo sidii loo kala shekshekiyey amar buu iclaamiyey oo markaa leeyahay meel la deganaado meeshu ma aha ee guuritaan ha la guuro ayuu iclaamiyey dagaalkan waa ka ilahay qur-aan ku tilmaamaya le waradda allahu aladiina kafaruu biqaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmu'miniina alqitaal wa kana allahu qawiyan casiiza ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay waa celiyey kuwii gaale cadhadoodii iyagoo qaba baa la celiyey oo lam yanaaluu khayran baa ilahay yidhi wanaagna may helin qorayshi dagaalkii wuxunbay ka faa'iiday maxay kharash iyo nafaqadiiyo ku badatay wax allaaliya wax kale oo ay ka soo faa'iideen ma jiro iyo dhaxan iyo safar shan boqoloo kilomitir ah oo lug xaggaa marna loo sii socday marna xagga kale loo lugeeyey marka ilaa madiina intaa unbay faa'iideen laakiin wax kaleo ay faa'iideen ma jirto ilahay baa markaa wuxuu leeyay waradda allahu aladiina kafaruu bikaydihim kuwii gaaloobay cadhadoodii baa alla ku celiyey subxaana wa tacaala lam yanaaluu khayran baa ilahay yidhi sama may helin wa kafa allahu lmu'miniina alqitaal dhanka kalena ilahay wuxuu leeyahy ilaahay baa kaga fillaaday mu'miniintiina dagaalka waataynu hi dagaalka gebigiisaba dhowr qof ayaa kaga shahiidoobay oo leebabka iyo waxaa la isku ganayay un kuwa ku dhacday iyo hal nina baa la tilmaamaaba habar yahuudadii dishay inta kale qalcadaa reer banu qurayda hal nina baa la idhahda reexa baalkan wax lagu daqiijiye kusoo tuurtay dabeetana dusha kaga dhacay ninkaas baa dhintay waxa kaloo dhami waxay ku dhinteen leebabkaa la isku ganayey saa daraaddeed dad badaniba ma geeriyoon ilahay baa marka wuxuu leeya wakafa allahu lmu'miniina alqitaal wa kana allahu qawiyan casiiza ilahay baa mu'miniintii dagaalka kaga filaaday ilaahayna wuxuu yahay baa la leeyahay subxaana wa tacaala qawiyan ku xoog badan casiizan ay ghaaliban calaa amrih arrinkiisana mid aan la jebinin bu alla ahaaday subxaana wa tacaala laakiin waxaa la leeyahay mu'minkii dhab ugu tiirsanaan laha yani dhibta maanta dunida taalle ugu badani waxa weeyaan mu'miniintu marka dhibtu haleesho yaynu ku tiirsanaa yaynu wax moodnaabaa la isweydiinayaa laakiin waxaad moodaa in badan in ilaahay baa la ilaabiyo subxaana wa tacaala haddii ilaahay dhab loogu tiirsanayo oo tiirsimada alle waxay ka bilaabataa da in wuxuu yidhi la aqbalo marka hore in la raaco oo jidkiisa la maro hadday taasi dhici lahayd axzaab isu tagtoo dhawaa dumin ilaahay waxba may tareen waayo madiinaba dadka joogaa tobanka kunba ma gaadhaynin baa laga yaaba qoladana ciidanka dul jooga o dhan baa oo keliyabaa toban kun marayay waxay ahaayeen axzaab rasmiya oo dunidao dhan oo isu soo urursatay qoraysh oo dhan iyo waxay caga ku wadatay watafaan oo dhan iyo waxay caga ku wadato yani qabaa'il tiro badan baa isugu yimi oo isu soo hubaystay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa jebiyey siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayey dabeetna markaas buu nebigu yihi sida xadiidkii bukhaari sheegayo alana naqzuuhum walaa yaqzuuna naxnu nasiiru ilayhim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alana hadda laga bilaabo buu nebigu leeyahy annagaa weeraraynoo dibcidi nooma weerarayso annagunba hadda wixii ka dambeeya bixi doona buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni istraatiijiyada dagaalo wal waxay ahayd muslimiinta oo inta meel yar lagu shubay markii hore soo firdhaday oo firdhafkoodii isugu soo ururay madiina oo haddana la dayn waayo madiina lagaga wada daba yimi oo madiina lagu hayo maalin walba in dagaal lagu soo qaado oo beder lagu qaado uxud lagu qaado khandaqa lagu qaado intaba intaba iyagaa la weerarayay haatan istraatiijiyadii ahayd in lasoo cidhib tiro way dhammaatay oo nin waliba ku quusay wuxuu samayn karay awood ka badan toban kunoo dambe oo carabi soo ururin kartaa ma jirto toban kun maantay keeneenna waa kuwana waxba may faa'idin ee ay bil xisaab ku wadeen muddo ku dhodhow wax ay kororhsadeen ma jirto idan hadda wixii ka dambeeya waxa weeyaan nimankaasi jiritaankoodii waa la ogolaada ee haatan iyaga wax iska celi soo duuli doono saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam maanta laga bilaabo wixii ka dambeeya anuun baa duulaya cid iigu soo duuli maysuu nebigu leeya alayhi salaatu wasalaam waana siday u dhacday ee markii dagaalka kani uu dhammaaday ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray ayaa waxaa bilaabmay haddana ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska dhigay hubkii oo magaalada lagu noqday oo gurigii uu musalamo joogo oo uu qubaysanayo ayaa jibriil yimid jibriil oo markaasi leh waqad wadacta silaax hubkii miyaa iska dhigteen malaa'igtii hubkii weli iyagumay dhigin waxaanu ku daba jirnaa ciidanka intiisii ka soo hadhay ee banu qurayda ayaan kaaga sii horeynaya ee xagga banu qurayda u soo kac nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu bilaabay inuu dagaalkan galo reer banu qurayda waa yahuud qabiilkii kaga hadhay magaalada madiina labadii qabiilo hore banu nadiir iyo banu qanuqaac labaduba waa kuwii xilfiga jebiyey qanuqaac beder dabadeed baa la kiciyey banu nadiirna uxud dabadeed waa tii loo ogolaaday inay qaataan wixii awrtoodu qaado hubkana ay ka tagaan saasi ay ku baxaan reer banu nadiir odayadoodii xoyey ibnu akhtab iyo isagoo halkan qalcaddanaa buu ku jiraa waa qolada tan axsaabta soo ururisay nebigu calayhi salaatu wasalaam reer banu qurayda heshiiskii uu la galay waa kuwii buriyey markuu ninkaas shaydaanka ahi ka xoog batay waatuu zubayr ibnu alcawaam u diray sida xadiidkii saxiixu lbukhaari iyo muslimba ku yaalla ay tilmaamayeen nimanka kale taariikh boqoraana ay sheegaan afar nin oo kalena inuu ka daba diro oo yidhi soo hubiya sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada oo ay la socdaan cabdillahi ibnu rawaxa iyo khawaat ibnu jubayr afartaa nin baa markii dambena loo diray go-aankii waa kii noqday un inay nimankani diideen haba yaraatee u heshiisiina iyaga iyo nebiga ka dhexeeyaan calayhi salaatu wasalaam marka kan markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka ka noqday khandaqa ee hubkii uu dhigayna jibriil baa u yimi oo leh ma hubkii baa idinku iska dhigteen anagu maanan dhigina waa sii socdaa xusnigoodii iyo xusuuntoodii xaggii qalcadahoodii baan ukacaya waana sii gilgilaya baqa gelinaya ee alla soo dagaal galo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi amar buu bixiyey ah inuu leeyahay man kana saamican muطiican falaa yusalliyana alcasra ila bibani qurayda riwaayadda bukhaari saas bay sheegaysaa ta imaamu muslimna waxay sheegaysaa falaa yusalliyana duhra culamada qaarkoodna waxay ku jamciyaan yani min waqti ahira ilaa casarkiiba awaamirta la bixinayo kolba wixii ciidan yimaadaa lalahaa soco kuwii duhurkii hore waxa la yidhi duhura tukanina ilaa iyo bani qurayda mooyaane kuwii casarka yimina waxa la yidhi casar tukanina ilaa bani qurayda mooyaane nabigu calayhi salaatu wasalaam amara buu bixiyey markaasi inaan casarka cidina tukanin ilaa iyo laga gaadho reer bani qurayda mooyaane saas bay ku soo baxeen ciidamadii muslimiinta koox muhaajiriintii iyo ansaartii ka mid ah iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wayse soo raaceen baa la idhaahdaa kooxihii kalena saas bay ku soo socdeen waa maalintay dhacdo qisada tan ah dhexdeena tukan odana waxay dhahdeen may nebigu waa ka yidhi banu qurayda mooyaane meel kale ha ku tukanina labada qoloba waxay rabaan shay waaxida inay amarka nebiga fuliyaan calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi casarka yaan lagu tukanin ilaa banu qurayda mooyaane laakiin sida loo fahmay baa kala gedisan qola waxay u fahamtay ina salaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta inay waqti salaadu leeday waqtiyadeedina la tukanayo laakiin weer dhan bay idhahdeen nebigu wuxuu uga jeeday degdega oo casarku yani ha idinku soo gaadha un banuquraydo unku tukada markaa nina una casara tukanin adoo banuquraydo gaadha mooyaane waxaa looga jeeda yani inta casarka ka horaysaba ka gaadhsayana banuquraydo gaadhaan annaguna dee soo dadaalay wixii aanu soo dadaali karaynay laakiin salaada waktigeedii ha laga bedelo cidima odhane weeraan tukana bay yidhaahdeen qolo saasay u fahamtay warkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii badh ka midina waxay dhaha maya markii hore yaa ku yidhi casarka waktigan tuko waxaa la yidhi nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam markay waktigaan gaadha casarka tuko maantana isagaa yidhi lama tukanayo ilaa meel heblaaya la taga mooyaane waa bismillah markii horena warkaa casarka ee waktiga la tukado nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam maantana isagaa sheegay casar inaanu jirin banu quraydoo la gaadho mooyaane yani zaahirkii naska qabsadeen banu quraydoo la gaadho mooyaane aan casar jirin maantana isagaa sheegay wantaha lamr saasaan ku soconaynaa bay dhahay qola way iska tukatay markaa qolana casarkiisiibuu ku dhaafay shay u sii socdeen maqribkiina de isaga walba waa la jamcin karayo malaa dee safri waxba lagu jira sii bada bacda cishaa ila akhira bay casarkii tukadeen yani habeen goor ah ayay casarkii tukadeen dabeetana kadib bay tukadeen maqribkoodii iyo wixii kaley tukadayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay labada kooxood kooxna muu canaanan waayo labaduba qasadkoodu waxaa hore inay nabiga ateecaan dan kale cid ka lahayd meeshan ma jirin ee labadaba dantooda waxay ahayd maxay inay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam awaamirtiisa inay fuliyaan waana masaa'ilka ijtihaadiga ah waxyaabaha keena in dadku isku khilaafo naskaasoo kale sida loo qiimaynayo inbaa labada sheekh ama labada calim laga yaaba inay sida loo sharxayo laba faham oo kala gedisa ka qaataan qolana madmuunkii bay qaadatay iyo nusuusta wixii looga jeeday qolana daahirkii bay qaadatay iyo naska muuqaalkiisa sare si uu ku jiray labada kooxood kooxnaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa canaanan laakiin bisharti waa in dadku ay yihiin dad raba inay nusuusta fuliyaan iyo siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee aan dan kale lahayn qolada tani labada kooxoodba waxay rabeen uun dan kale ku jirtay ma jirin ee inay fuliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisii laakiin amarkii nebigunba qolana u fahamtay in la leeyahay salaadba yaan la tukanin meeshaa marka la gaadhun ha la tukado qolan ay u fahamtoon in la leeyahay degdega ee salaadaha inaan sidoodii laga bedelin sidoodii un laysaga tukan doono markay meeshii ugu yimaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam oo warkoodii ay u sheegeen labada kooxood kooxna muu canaananin nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankan wax lala joogo oo agtooda la joogaba dagaalkii markuu bilaabmay xisaar baa lagu qabta muddaa xisaarkani socday oo muddo ayaa laga hayeeye go-doomin lagu waday muddada go-doominta yani riwaayaadka ahlu taariikhu ay soo wariyaan waa qole waxay ku tilmaamtaa bil bay ahayd shan iyo labaatan bay ahayd shan iyo toban habeen bay ahayd dhowr iyo toban habeen bay ahayd waxaa la ysaga badan yahay ra'yiga odhanaya dhowr iyo labaatanka inay ahayd yani dhowr iyo labaatanka inay ahayd ra'yiga odhanaya ayaad moodaa inuu ugu xoog badan yahay hamsa wa cishriina leyla ra'yigaabaad moodaa inuu ugu yaro xoog badan yahay bishaasi nimankani ciidankii guduhu ugu jira huba aad u tiro badan bay haystaan wax walba way haystaan muslimiintuna dhaxantiibaa sidii ugu dhacaysa waa waktigii qaboobaha laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aansaday nimanka kan inaanay meeshan wada deganaanin in lagu hayo hubka godoominta godoominta markay muddo ku jireen ayay waxay u ahaa ee markii horena inta badan ka warwareegay baa la ydhahdaa inuu heshiiska la buriyo markii ay shaydaamadu dhank walba ka mareenee dambe uu heshiis walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu